soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku waraysanayo doctor maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga islamarkaana ah aas-aasaha somaali ben kusoo dhawaad doctore barnaamijka ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa la socotaayo magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhiga bugaagta say kula muuqataa bandhigyada kusoo badanaya soomaaliya
bismillah awal waa idin salaamayaa baxda v o a oo aada ugu horeyso ciwaan hadday la hadlaya iyadoo intaadna dhegeysanaysa su-aasha jawaabteeda bandhig boogeedyada ama xanuuma boogeedyadaas iyo soo badashadooda waxaanu arkaa inay tahay ifbax caafimaad oo kusoo kordhay horumarinta nolol aqooneedka soomaalida meel ay joogtaba ifbax cusub oo dhabtii mudan dhiirigelin iyo soo dhoweyn iyo gacansiin intaba waxaana gacansiintaas marka ay noqoto fiicnaan lahayd baan isleeyahay qiimaha ifbaxani uu leeyahay maankaafigir lahaan marka la tixgeliyo in ay xaggaas dhiirigelinta iyo taageeridda qayb firfircoon oo libaaxa ay ka qaataan inta yani xilkaasi uu saaran yahay oo ay ugu horeeyaan dowladaha soomaalida ee maamula soomaali markaan leeyahay waa soomaali weyn oo dhan arrin khuseysa weeye meelay joogtoba oo hadda dowlado kala duwan oo kala qaybsan marka dowladaha iyo maamulada iyo weliba si magaalooyinka ay ku magacaaban yihiin caruwa boogeedyadaas oo hadda laysaga dayday in ay magaalooyin yani lagu magacaabo markii hore kusoo bilaabatay caruwa boogeedda caalamiga ee jabuuti ay ku xigtay caruwa boogeedda caalamiga ee hargeysa ay ku xigtay muqdisho iyo garoowe iyo kismaayo cadaado maydhabo doorame waa sii badanayaan marka magaalooyinkaas dowladahooda hoose in ay xil iska saaraan maadaama magaaladoodii ay magac u tahay in ay maaragtay muxuu ahaa meesha ku jirto haddana aanan macluumaadka inta aan hayo aanan maqal yani qolo dowlad hoose oo maaragtay kolleyba xil weyn iska saartaa inkastoo isbax fiican oo hadda anumaalan sanadkan ama iyo sanadkii hore ay bilaabatay in ay madaxda maamulada iyo dowladuhu ay ka qayb galaan furitaanka iyo xiritaanka iyo sida hadda kan ugu dambeeyo muqdisho oo ra-iisul wasaaruhuna tegay oo ka hadlay madaxweynahana aan maqlay inay qorshaysan tahay inuu ashasuguutisa u sameeyo ka qaybgalayaashii muxuu ahaa kii puntland oo madaxweynuhu furay iyo sidoo kale kii muxuu ahaa kismaayo oo asagana madaxweyne dowlad goboleedka uu furay iyo kii hargeysa oo madaxweynaha somaliland uu sidoo kale oo u sameeyey soo dhoweyn marka taas waayahay doctor afrax doctor afrax aan kaa dhex galo adoo raalli ah dee buuggaagii caanka ahaa ee manafai ka sokow xiliyadan dambe waa la socotaayo inta badan meelaha lagu soo bandhiga bugaagta dhalinyaro ayaa u badan waxaana ay ka hadlaan sheekooyin macluumaad iyo suugaan waxyaabo kala duwan marka maxaad is leedahay waa loo baahan yahay si tayada buugaagta iyo qoraalka loo hormariyo waa su-aal aada muhim u ah wey ridoon waxa weeye wax badan baa loo baahan yahay runtii arrintaasina waa arrin aada u muhima oo waxaa lo odhan karaa tayada muxuuha buugaagta yani waxa ay xambaarsan yihiin iyo tayada qabanqaabinta muxuaha bandhig bugeedyadaas labadaas oo isku xiran labada waa tiradooda aad bay usoo badanaysaa laakiin tayadooda yani waxaa ku jira dhutin badan iyo goldaloolooyin badan inta badan waxaa farta lagu fiiraa goldaloolooyinka iyo dhaliilaha ka muuqda buugaagta u badan kuwa hadda la keeno bugeedyadaas oo ay qoraan da-yar maaragtay hadda bilowday inay wax qoraan oo gabdho iyo wilalba leh ama habla iyo namaba leh laakiin way dadaalayaan ma dhihi karnaa wiil labiyo toban maaragtay lixiyo toban jira ama shan iyo toban jir oo kule shan buug baan qoray isagoo aan weligii buugna meel la ka akrin maaragtay habka qoraalka iyo majaalkaasi wax ka qoraayo yani muxuu ahaa odayaasha dhabta ah ee maaragtay wax uga uga horeeyayaan si ay wax u olaan iyo waxaas laakiin waayo qofku waxaa jirta mufti maaragtay afka ingiriiska lagu yidhaahdo muxuu ahaa waxa macnaheedu yahay qoraaga dhabta ahi waa akrista dhab ah ama qoraaga qiimaha leh waa akrista qiimale macnaha waa akhri waa qof sameeyey akhris aada u fara badan ku sameeyey siiba majaalkaas uu wax ka qoreeyo marka sidaa darteed dhalinyaradaas iyagoo calaam badan yani ma laha waxa weeye waad ka dadaalayaan laakiin xilku wuxuu saaran yahay intay gacan siin karta oo ku siin karta laba arrimood jahayn iyo tababar la siiyo iyo hibo aad iyo aad baa umahadsan tahay qoraalka iyo cilmiga buug soo saarka in yani lagu siiyo jahayn badan iyo tababaro badan wacyigelin maaragtay in la siiyo maxaa lagu wacyigeliyo arrintani waa gartay waa gartay mas-uuliyad weyn tahay ereyga quran waxaa la yidhaahdo oo ummadda la gaarsiinayo waxaa kale oo ka maqan bandig bogeedyada iyo dhalinyaradaba oo aada yani goldolooladaas yani w yani meesha maqlaantooda ay wax weyni ay u dhutinayaan waxa weeye waxa la yidhaahdo publishers waxa ingiriiska lagu yidhaahdo ama buuq faafiyayaasha soo saarayaasha iyo distributors waxa la yidhaahdo buuq faafiyayaasha labadaas oo mar walbaba halbowlo u ah bandhiga bogeedyada caalamiga ah yani ka qaybgalkooda labadaas halbowlo u ah haddii su-aal kale aan ku weydiiyo doctor afrax dee bandhiga buugaagta saad sheegtay magaalooyin fara badan oo dadka soomaalidu ay degan yihiin ayaa lagu qabtaa laakiin ma la dhihi karaa xilliga aan hadda ku jirno waxaa soo kobcaya wax akhriska maadaama dadka soomaalida loo yaqaanay inay yihiin dad inta badan wax isu gaadhsiiya dhinaca hadalka sax weeye waxa weeye sababahaan ku leeyahay waa wax qiima leh oo soo kordhay waxa weeye waa arrin yani isbax dhiiri gelinaya qoraalka iyo akhriska weeye oo labaduba furo oo ah horumarka yani ummad kasta oo ah weeye waana waxay leeyahay nagu cusub waxay soo bilaabatay bishii february ama febraayo kun waxaan leeyahay laba kun iyo lixdii oo ay kasoo bilaabatay waana fiican kartaa intaas in la xasuusto jabuuti ay kasoo bilaabatay oo waxaana ay ku bilaabatay isagoo ku mahadsan madaxweynaha jabuuti ayaa maaragtay runtii dhiirigelintiisa iyo gacansiintiisa ayaa waxaanu ka samaynay magaca somalitan cadwa buugeedii ugu horreysay oo aanu ku magacoobay yani cadwa buugeedka caalamiga ah jabuuti oo muxuu ahaa qayb ka ahayd barnaamij weyn oo festivaal ah oo tobanberi socday aanu ku magacoobay toddobaadka afkahoy oo maalinta afkahoy ka bilowday markaas muxuu ahaa halkaa wixii laga bilaabo waxaa ku xigay maaragtay cadwa buugeedda hargeysa oo laba sano kadib soo baxday iyo mid muxuu ahaa laga lagu qabtay muqdisho iyo ba markaa waxa weeye arrintaas waa arrin yani sidii ay fiican uga bilaabatay wax badan ma sii socon laba sano kaliya lagu sameeyey oo labadaba maarta kulikashi waxa u ahaa oo kuwa kale uga duwanaa ugeeda keliya ku suurta galay taageerada buuxda ee ka timi xagga hogaamiyeyaasha dalka waayahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya adoo soo koobayo wakti ayaan nahayaan raalli ahaw waxa ay tahay maadaama aada sheegtay in akhriska uu muhiim yahay intaadan waxba qorin sanadkii oo kale marka adiga aada eegto shaksiyan bugaagta aad akhrisa may qaydhan yihiin sanadkii
wallaahi way kala duwan tahay waxa weeye wakti ka horeeya waktiyadan oo berigii aan ku jiray maaragtay dhalinyaronimada iyo dacda dhexe iyo waxa weeye akrisku wuxuu ii ahaa nolosha ayuu i ahaa inaan ku seexdo buuq iyo akris mooye hurdadu xataa igama iman jirin oo marka waxaa la oran karaa waxaan akrin jiray maaragtay sanadkii boqolaal buuq oo aan ku bilaabay maaragtay af carabiga boqolka ku qoran kuwa ingiriiska ku qoran aan ku xojiyey afafka aan wax ku akrin jiray intan xataa af soomaalida la qorin bay kasoo bilaabaysay dabadeedna af talyaaniga iyo af jarmalka iyo ayaan bartay oo aan wax ku akrin jiray marka berigaas yani aad bay u fara badnaan jirtay oo wax la oran karo waalashada waxaan xasuustaa waxyaalaha aan akrin jiray berigaas nimada waxaa kamid ahaa salaama muusa qoraal la oran jiray oo qiyaabadnaa buuq uu qoray oo uu leeyahay axaadiis ila shabaab la oran jiray af carabi marka yani waa ku socota dhalinyarada oo jiray noqo yani wakti nolosha adag ku waalo akris si wanaagsan yajib an tusaan xuma alqiraaca waayahay waayahay barnaamijkaasaa igu dhacday waagaa sidaas maasha allah daayadu marka ay hore usii socotaba waa soo yaraanaya runtii ahasteena oo hadda kuma faali karo inaan intii oo kale maaragtay aan akriyo waayahay aada oo wax kale baan ka waxsadaan laakiin Doctor- weli waa ogahay buugaag badan baa maaragtay muxuha mar walbaa arkaya aada iyo aad baa Ilaahay umahadsan tabaaraka tahay doctor afrax waxaan rajeynayaa in ilaahay cimriga kuu dheereeyo dhegeystayaal toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka marsida mikrofoonku aan ku wareysanaya doctor maxamed daahir afrax gudoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga islamarkaana ah aasaasaha somaali ben inta mar kale aanu kulmi doono waa ridwaan xaajo idin leelnabad